arrimaha dibaddu waxay xidhiirto waxyaabihii ugu muhiimsanaa wuxuuna ku lifaaqayay amniga iyo sida maaragtay ay waddankan hadda jamhuuriga u dhigayaan inaanay arrintu ahayn xisbiga jamhuuriga ahaa intii hadda ay doorashadu ay ku jireen nimankan u tartamaya xafiiskiisa waxay odhanayeen siyaa dibaddii baan ku khasaarnay america lama ictiraafsana saaxiibadaya nama aaminaan waxyaaba noocaasa marka waxaad moodaa inuu aada uga jawaabayay arrintaas oo uu lahaa arrimaha dibadda wax weynna waa ka samaynay xabsidaan aad abuureysaan oo aad ka dhigaysaan in america wiil yaroo garaash ku jira iyo bambo la sameeyey iyo inay ku tahay halis jiritaankeeda waxaas waxba kama jiraane aynu u fakerno si macquula marka waxaad moodaa runtii inuu aada uga jawaabayay arrintaas arrimaha dibadda sida loo dhigayo inay ka guulaysteen oo ay kaga fiican yihiin wax badanna maraykanku aanay saas ahayn
dhinaca ururka isis oo waayadan dunida guud ahaan khatar weyn ay u arkayeen islamarkaana meelo kala duwan oo caalamka weerar ka geystay ayaa kamid ahaa waxyaabihii uu soo hadal qaaday muxuu ka sheegay madaxweynuhu dagaalka ka dhanka ah isis isis wuxuu ka yiri infact runtii waxay isis bayba ku socotay arrintii wuxuu leeyahay waa waa jebinaynaa waana baabi'inaynaa waana ka adkaanaynaa qaabka uu u wadana waxaad moodaa inuu leeyahay annagaa kaga haboon waxaan la shaqaynaynaa dadkii xulafadayadii iyaan usii maraynaa marka wuxuu dadka maraykanka oo hubinayay inaanay isis jiritaanka maraykanka halis ku ahayn ayna ka adag yihiin waana ka takhalusaynaab waxaa kaloo madaxweynuhu soo hadal qaaday kala qaybsanaanta ama kala fakar duwanaanshiyaha labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn iyo aqalka cad dhinacaasi kala qaybsanaanta madaxweynuhu muxuu ka sheegay runtii taas aad buu ugu dheeraaday waxaadna moodaa inuu yidhi waa shayga keliyahoo aan ka shalaysanahay wuxuu yidhi waxqabadkiisii buu ka hadlayay haddaad xusuusta khudbada ujeedadeeda o dhan horta waxay ahayd waxqabadkiisii toddobadii sano uu joogay iyo inuu u establish gareeyo ama u abuuro mustaqbalka in dimuqraadigu ah hawshiisa sii wadaan horta ujeedada ugu weyn oo khudbadiisu intaasay ahayd marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan aada uga xumahay america sidaan rabay dadka inaan u mideeyo uma aanan midayn buu yidhi runtii taasaad moodaa inuu qirtay oo xisbiyada iyo isjiijiidka iyo nidaamkan congresska oo aan shaqaynayn waxyaabahaasoo dhan aad buu u dhibsaday marka waxaad moodaa inuu wuxuu ku guubaabiyey oo uu yidhi aynu yaynaan ku mashquulin qof la doorto iyo nin xafiis aadaya iyo waxaase aynu systemka ama habka aynu u shaqayno baa u baahan inaynu wax weyn ka bedelno marka taas runtii aad buu ugu dheeraaday isagoo aad moodo inuu u arkayay shayga keliya oo aan u shaqayn toddobadii sano uu joogo dhinaca hadda markaad sheegtay waxqabadkiisa markuu ka hadlayay waxyaabo badan oo madaxweyne obama ay xisbiyadana keenay inay kala fogaadaan iyo isagaba ayaa jira oo ay ka mid tahay dhinaca shaqooyinka oo kale iyo tan caafimaadka haddaan ku horumarno dhinaca shaqooyinka ama suuqa shaqada muxuu ka yidhi madaxweyneha shaqooyinku waxay ahayd waxyaabihii runtii oo aad ugu faanay oo uu leeyahay yacni dhowr iyo toban sano waa markii ay ugu hooseysay shaqala-aantu oo uu aad ugu ugu xoojiyey weliba uu leeyahay bilihii ugu dambeeyey keliya aan waxaan abuurnay sagaal boqol oo kun oo oo oo shaqaan abuurnay marka waxqabadkiisa meelaha ugu caafimaadka badnayd runtii waxay ahayd shaqada iyo dhaqaalaha iyo waxyaabaha uu ka qabtay maaragtay caafimaadka dhinaca kansarka oo dad badan oo wadamada galbeedka iyo duniyada ku noolba dhibaato badan ku haya ayuu madaxweynuhu soo hadal qaaday isagoo si gaaran u xusaayey geerida wiilka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka dhinacaas caafimaadka iyo cilmi baarista madaxweynaha bal khudbadiisii dhinacee buu kaga hadlay muxuu ka sheegay wax badan buu kaga hadlay arrintaasna oo waxaad moodaa inuuba de ku faanayay waa kii sharcigii gudbiyey caafimaadka dadku inuu maaragtay malaayiin maraykana ay helayaan caafimaad inay helayaan wuxuu kaloo ku dhawaaqay guddi uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka joe biden baa hogaamin doona oo wiilkiisa uu u dhintay kansarka marka wuxuu yidhi waxaa dhici doontuu yidhi inaynu arrintaan isagana inaan difiid garayno ama aan jebinayno u baahan nahay buu yidhi guddi golahaasna waxaa hogaamin doona madaxweyne ku-xigeenka ugu dambeyntii dabcan waxay ahayd khudbadiisii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu jeediyo intii uu xilka hayay sideedii sano maxay khudbadani kaga duwanayd khudbadihiisii hore ee uu shacabka u jeedin jiray waxay uga duwanayd laba waxba waa uga duwanayd waa midoo wuxuu islahaa ayaamihii hore shuruuc badan buu isku dayey inuu baasgareeyo oo uu keeno koongreeska oo sharciyadaasi ay ay noqdaan waxyaabaha uu isagu damacsan yahay inuu dalka ka fuliyo hadda waxaad moodaa inaanu keenin haba yaraatee wax maaragta weyn oo wuuna og yahay inaanay hadda congresska jooga aanay gudbinayn shuruuc uu hadda soo gudbiyo oo isagu u keeno congresska oo khilaafkaasi waa jiraa wuu ogyahay waa midda labaad oo tani waxaad moodaa khudbadaani ujeedadeeduba inay ahayd inay ahayd dardaaran uu u sadgaraynayo ama uu u habaynayo dimuquraadiyiinta soo socdaa inay wadaan shaqadiisii qoladan kaleo jamhuurigoo la la tartamaysana uu tuso inuu yahay maaragtay nidaamka uu wadaa sax uu yahay isagoo isku dayaya in xisbigiisu uu talada sii hayo marka waxaad moodaa ujeedada ugu weyn inay ahayd abuurista jawi uu dimuquraadigu hawshiisii kusii wado iyo in uu sheego ama ku faano waxyaabihii isagu uu ka qabtay dalka sidaa darteed ma ahayn khudbo uu ugu talagalay intuu barnaamij keeno uu barnaamijyadaas iyo wixii uu qaban lahaa iyo uu kala hadlo sidii waayadii hore uu samayn jiray